wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba magaalada kismaayo ka daafurtay mashruuc iyo ku faa'iidaysan doonaan ilaa afar boqol iyo konton qoysas danyar haweene daafurka mashruuc iyo weliba ku qeybgalay mas-uuliyiin ku sheeltirsan wasaaradaha qorshaynta walbarashada ganacsiga xildhibaana maamulka gobolka kan degmada kismaayo iyo hay-adda barakayaalka qaxootiga jubbaland guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada kismaayo najiib bare salaad yaan koreen ku hadli daafurka mashruuca wuxuu sidoo kale ka maamul ahaan hadhawaayi meesha ugu hooseysay meesha ugu sare waa la wada fiirinaya xaqiiqatan marka laga hadlaayo marka waxaan rabnaa si annagoo mas-uuliyad wadareedeenna wada saaranta inaan si guud oo wada shaqeyno afar boqol iyo konton qof markii la dhaho in adeeg la gaarsiiyo waa wax aada iska yar markii si loo fiiriyo laakiin haddana muhiimadda ay u leedahay dowladda o dhan aa wada fiirinaysa mashruucan inuu success noqdo haddii marka uu failar ku imaado ma aha inuu qof qaadanayo gebigeen aan wada qaadanayno marka waxaan rabnaa inaan si taas aan u gudubno inaan gebigeen ka wada shaqeyno mas-uuliyadda aan iska wada saarno annaga ka degma ahaan waxaan diyaar u nahay in barnaamijkan sida ugu quruxsan ee ugu daadegsan aan u fulino aanan kaga shaqeyno markhaatina waa laga yahay oo annaga dad caqabadna kuma xidhin oo shaqadan xataa markii la qabanayo bannaankaan ka joogna xaqiiqatan marka laga hadlayo selectionka la sameynayo koraan kala socono mooy qofka la soo xilo xataa ma sheegi karno waxaan rabaa marka haddii wax ka imaadaan xataa eedeeda in annaga qaadan doonaan rajeynayna annaga iyo jukriba barnaamijkan si ayadoo aan ka wada shaqaynayna haddana banaanka aan ka joognay si aysan eedna ugu soo gaaran aan noola lihin eex iyo musuq maasuqa qof jeclaysay sameeyeen hay-addii barnaamijkaan ka shaqaynaysa hakof iyo g i sadii annagoo si guud kormeereen aa laga wada shaqeeyey afar boqol iyo kontonka marka si markii si loo fiiriyo wax aad u yaraa marka waxaan rajeynayaa afar boqol iyo kontonkaas markuu mashruucanayta dhammaado in magaalada kismaayo afar boqol iyo kontonkaas wax badan ay ka bedelaan aanan ka wada shaqeyno sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta jubbaland faarax mukhtaar daa-uud ilinishii ku hadli usoo hooseyey inay muhiim ay tahay in la helo mashruucan gargaarowka dadka danyartee sidii loo wada shaqeynla mashruuca wuxuu muhiim ku yahay in la wada shaqeeyo holaamaha dowladda iyo hay-adihiina shaqadooda loo fududeeyo annagana ka dowlad ahaan ujeedka aan xafiiska u fadhina waxaa waaya dadkaas nugulka ah in loo adeego intaas waay marka hadduu alla idmo haddaan nahay wasaaradaha jubbaland shirar badanaan ka yeelan doonnaa mashruucan qaabkii loo dabageli lahaa qaabkii rool kasta ee wasaarad kasta ay lahayd ay u qaadan lahayd marka ujeedka guud aan ka leennahayna waxaa waay in hadafkaas guud la gaaro marka waxaan ka wasaarad ahaan codsanaynaa haddii wax dhaliila ay jiraan waktigii hore oo bilaawgii iyo qaabkii wax ay ka qaldan yihiin waxaan ku dhexsixi doonaa fulintaan ku dhexsixi doonaa hadduu alla idmo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland ibraahim maxamed cusmaan oo si rasmian daafuri mashruuc iyo dhinishay ku hadali dan dadka waxaa galay hami weyn in mashruucaas imaan doono la fulin doono idaacadaha in badan laga hadlay asagoo hataa inta badan wasaaradaha shaqada kule dhisaynka hataa aysan haynin marka horta caqabadaha jiro anaga naftarkeena marar qaar inaan isdhaliili karna waa wax fiican in mashruucaan laga tashan in meel la geeyo oo laiska furo oo wuxuu yahay hataa aan aqoona iyo cidda wadda naftarkeena marar qaar inaan anaga qaladka issaari karnaba kitaab jaamacaan ku dhaaranay inaan ummaddan si sax annagaan u adeegeyn marka waxyaalaha marka mas-uuli darrada marar qaar imaado inaan annaga is saarno aan cid kala aanan dhabar ka saarin intaas kadib hadda waxaa la taagan yahay umalaynayaa xilliyadii mashruucan ee shaqadiisa ay bilaaban lahayd guddoomiye cali wuxuu yidhi mashruucan weli ma fahmin fifty percent aa loo qeybiyey degmada iyo dadka barakacyaasha barakacyaasha marka waa isku jiraan umalaynaa dadka wadanka gudihiisa ku barakacay ee dhibiiska iyo ritaaniska inay isku jiraan umalaynaa ujeedka mashruucya eh in haweenka lagu saara heerka faqriga siyo on deerian iska filnaasha iyo la baro doona xirfado sheelduun ay ka shaqayso doonaan